أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacanuu wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doonna waxaa ka mid ah xaalad qoob gariir ah oo haraysay dhammaan hoggaanka kooxda riddada soomaaliya kadib soo dhowaanshaha ka bixitaanka ciidamada atmis gudaha soomaaliya maraykanka oo gurguurta u soo dayriyey iyo awaamiir cusub oo la siiyey walaaca iyo walbahaarka hareeye kooxda riddada soomaaliya ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonnaa qodobadeenna kale waxaa ka mid ah maamulka anshaxada la dirirka ah ee loogu yeedho somalilan oo maalgashadayaasha etoobiya ugu yeedhay inay ka faa'iidaystaan khayraadka dalka xilli shaqala'aanta iyo dhibaatooyinka dadka soomaaliyeed ku haysta deegaannadaasi ayse soo tarayaan qodobadeenna kale waxaa ka mid ah munaasabad lagu soo xirayey dowro sharci ah oo sare loogu qaadaya tayada iyo aqoonta macallimiinta iskuullada iyo madaariista ka dhiga degmada ceelcadde mas-uuliyiin iyo martisharaf kala duwan oo ka qayb gashay ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan waxaan sidoo kale barnaamijkeenna ka marnaan doonin xaaladihii ugu dambeeyey ee filistiin duqaymaha cadowtooyo iyo howlgalka duufaanta alaaqsa iyo sidoo kale xubintii hadalhaynta warbaahinta qodobadaas iyo kuwo kale ayaad barnaamijka ku maqli doontaan maahir iyo ismaaciil ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaad si toosa nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteenna life streamka oo dalka dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen aanu ku soo gudbin doonno qodobo kala duwan hase yeeshee barnaamijka waxaannu ku daafuri doonnaa xaalad qoob gariir ah ayaa haraysay dhammaan hoggaanka kooxda riddada soomaaliya kadib markii ay soo dhowaatay ka bixitaanka ciidamada kufaarta atmis gudaha soomaaliya maraykanka oo dhowaan fariin loo dirtay ayaa gurguurtay ugu soo deeriyey in aan waxba laga qaban karin dalabaadkooda iyadoo sidoo kale la soo siiyey awaamir cusub qodobkaas iyo sidoo kale maamulka anshaxada la dirirka ah ee loogu yeedho somalilan oo maalgashadayaasha etoobiyaanka ugu yeedhay inay ka faa'iidaystaan khayraadka dalka xilli shaqala'aanta iyo dhibaatooyinka dadka soomaaliyeed ku haysta deegaannadaasina ay soo badanayaan qodobadaasi iyo kuwo kale waxaannu ku soo gudbin doonnaa xubintii hadalhaynta warbaahinta oo alaaba halkan uu ka soo jeediyo maahir maxamed waad mahadsantahay walaalka faysal mahad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa barta barnaamijka faafareebka wararka uu ku leeyahay aaladda telegaramka barta waxaa maanta lagu faafiyey sawirka murtad mukhtaar nuur geesey oo ahaa guddoomiyihii hore ee maamulka riddada ee deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho sidoo kalena soo noqday gudoomiye ku-xigeenkii hore ee maamulka riddada ee degmada lafoole oo xalay mujaahidiintu ay ku dileen magaalada muqdisho waxaana sawirada soo muuqanaya ka mid ah bakhtiga guddoomiyahaasi ay mujaahidiintu khaarijiyeen waxaa sidoo kale barta barnaamijka faafareebka wararka uu ku leeyahay aaladda telegaramka lagu faafiyey maamulka riddada ee lafta gareen ee koonfur galbeed oo ka soo horjeestay hadalkii ka soo baxay kooxda riddada ee uu hogaamiyo xasan gurguurte ee ku aadanaa in ciidamada etoobiya ay soomaaliya ka baxayaan diseembar labada kun afar iyo labaatanka inahaas ayaa ugu muhiimsan markan waxaan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayaa maanta mareegta lagu daabacay balse waxaan kasoo qaadanaynaa somalilan oo maalgashadayaasha etoobiya ugu yeertay ka faa'iidaysiga kheyraadka soomaaliya cabdirasaaq ibraahim maxamed oo ah wasiirka maalgashiga iyo dekadaha ee maamul goboleedka shaadala dirarka ah ee somalilan ayaa waraysi uu bixiyey ganacsatada iyo maalgashadayaasha etoobiya ugu yeeray inay usoo degdegaan oo ay ka faa'iidaystaan kheyraadka ka buuxa badda iyo beriga soomaaliya gaar ahaan deegaanada uu ka arrimiyo wasiirkan oo waraysi gaarah siiyey wargeyska ethiobian herald ayaa xusay in maamulkiisa uu aad u danaynayo maalgashiga dadka etoobiyaanka ah si gaar ahna dhinacyada kalluumaysiga beeraha iyo saadka kale waxaan ku dhiiragelinaynaa maalgashadayaasha waddanka etoobiya inay ka faa'iidaystaan mowqican istaraatiijiga ah ee somalilan kaasi oo u sahlaya inay si fudud ku gaaraan biyaha badda oo kheyraadkeeda sidii la rabay aan looga faa'iidaysan waxaa sidaasi wargeyskan ka soo baxa dalalka etoobiya ku yidhi cabdirasaaq ibraahim oo ah wasiirka maalgashiga iyo dekadaha maamulka muuse biixi wuxuu soo bandhigay in deegaanada maamulkiisa ay dowladda etoobiya uga bannaan yihiin fursado shaqo iyo kuwo ganacsi oo fara badan oo uu ka mid yahay kalluumaysiga isagoo sii hadlayey ayuu sheegay in hadda maalgashadayaal badan oo ka soo jeeda etoobiya ay ganacsiyo ku leeyihiin deegaanada uu ka harimiyo balse ay jeclaan lahaayeen in shirkadaha waaweyn ay soo gaaraan deegaanadooda hadda maalgashadayaal badan oo etoobiyaan ah ayaa ku howlan ganacsiyo yaryar iyo kuwa dhexdhexaad ah oo kala duwan balse waxaan rajaynaynaa in shirkada waaweyn ay yimaadaan oo maalgashadaan mustaqbalka ayuu yidhi wasiirkaasi dhaqangalka heshiiskii xaaraanta ahaa ee uu maamulkiisa etoobiya ku siiyey qayba ka mid ah kheyraadka ummadda soomaaliyeed ayuu sheegay in etoobiya uu faa'iidooyin dhaqaale oo badan u horseedi doono marka madaxda maamulkan shaadala dirarka ah ay u gacan haatinayaan maalgashadayaasha etoobiya waxaa dhanka kale deegaanada maamulkaasi shaqo la-aan ku wajahaya boqolaal kun oo dhallinyaro ah sida uu sideedda bishii mey ee dhammaatay ka dhawaajiyey wasiir ka tirsan maamulkaasi faysalow haddii aan halkaasi kaga gudubno warbixinta uu daabacay mareegta calamada markan waxaan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga maanta mareegtu waxay daabacday warbixinno kala duwan balse waxaan ka soo qaadanaynaa maraykanka oo u soo dayriyey xasan gurguurte awaamiir cusubna siiyey madaxda xukuumadda muqdisho waxaa jira qoobgariir ay madaxda dabalilifyada soomaaliya ay ka qaadeen soo dhowaanshiyaha wakhtiga ciidamada shisheeyaha afrikaanta laga saarayo dalka soomaaliya arrinkaasi oo keenay kala hadal iyo go-aanno isbarbaryaac ah xasan sheekh maxamuud oo ah madaxweynaha xukuumadda muqdisho ayaa dabayaaqada bishii lasoo dhaafay qoraal u diray dowladda maraykanka isagoo u sii mariyey madaxweynaha kenya qoraalka xasan sheikh ayaa ku aadanaa codsi uu u dirayo joe baiden oo ahaa in uu wax ka qabto bixitaanka ciidamada atmis ee soo dhowaanaya iyo in uu ka taageero xiritaanka xafiiska qaramada midoobey ee soomaaliya kaasi oo xukuumadda muqdisho ku hayaa cadaadis dhanka siyaasadda iyo doorashooyinka ah antonio blinkin oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda washington ayaa xalay xiriir la soo sameeyey xasan gurguurte wuxuuna u sheegay in aan la aqbali karin dhammaan codsiyadii uu soo gudbistay sidaas darteedna lagu amrayo in uu la shaqeeyo james swan oo ah ergeyga cusub ee qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha soomaaliya sida uu warbaahinta u sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka antonio blinkin ayaa gurguurtee si cad ugu sheegay in aan la baajin karin bixitaanka ciidamada atmis balse loo baahan yahay in xukuumadda muqdisho ay diyaarsato ciidamo islamarkaana ay adkayso xiriirka kala dhexeeya waxa uu ugu yeeray wadamada deriska ah oo loola jeedo etoobiya iyo kenya antonio blinkin ayaa xasan gurguurtee ku canaantay caddaymo uu bixiyey la taliyihiisa dhanka amniga oo ahaa in dhammaadka sanadkan ciidamada etoobiya laga saarayo soomaaliya maraykanka ayaa xukuumadda taagta daran ee villa soomaaliya u sheegay inay hoos u dhigto ka hadalka arrimaha etoobiya taasi beddelkeedana uu iska difaaco shabaabulmujaahidiin xukuumadda washington oo muddo siddeed iyo toban sannadooda si toos ah iyo si dadban uga qayb qaadanaysay duulaanka gardarrada ah ee lagu soo qaaday soomaaliya ayaa doonaysa in ciidamada shisheeye ay gumaysi ku sii haystaan shacabka soomaalida iyagoo ku marmarsiyoonaya inay ilaalinayaan maamulada dabadhilifka ah ee iyadu soo dhisatay balse cabsida ugu weyn ee ay qabto ayaa ah in jihaadiyiinta al-shabaab ay dalka la wareegaan haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta soomaali memo waxaan markaan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan warbixinno kala duwan ayaa mareegta maanta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa loolanka ka dhexeeya bangiyada dalka yemen oo halis gelinaya heshiiska xabad joojinta ah ee u dhexeeya xuutiyiinta iyo xukuumadda cadan markii kooxda xuutiyiinta ee taabacsan dowladda shiicada ah ee iiraan ay la wareegeen sancaa iyo magaalooyin dhowr ah oo ka tirsan yemen waxay xukuumadda yemen ee taagta daran ay saldhigatay magaalada cadan iyadoo mas-uuliyiinteeda ugu sarreeyana ay degeen magaalada riyaad ee caasimadda maamulka al sacuud marka laga soo tago xubnihii xilalka muuqda ka hayey xukuumadda yemen waxay inta badan shaqaalihii wasaaradaha iyo mu-asasaadka dowladda ay ku hareen magaalada caasimadda ah ee sancaa taasi oo ka dhigan inay ku qanceen ka hoos shaqaynta maamulka cusub ee xuutiyiinta inkastoo weli aanay xuutiyiintu maamulkooda haysanin aqoonsi caalami ah haddana waa maamul gacanta ku haya ilihii ugu muhiimsanaa ee dhaqaalaha dalka sida garoonka diyaaradaha iyo dekadaha magaalooyin dhowr ah lacagaha halkaasi ka soo gala ayayna u adeegsadaan inay ku maalgeliyaan howlgalladooda caskariga iyo siyaasadda saameyn dhan kasta leh ayay ku keentay reer yeman kala bedelnaanta maamul ee dalka yemen maadaama caasimadii waddanka ay gacanta ku hayaan xuutiyiinta halka cadanna ay noqotay magaalo madaxda kumeelgaarka ah ee xukuumadda yemen marka laga yimaado in xuutiyiintu ay dhegta dhiigga u dareen dad badan oo muslimiin ah waxaa kaloo jira dhibaatooyin xagga nolosha ah iyo maciishadda oo haysata dadka ku hoos nool deegaanada ay ka arrimiyaan oo ay ka mid tahay sancaa oo ah caasimada dalka yemen toddobadii sano ee lasoo dhaafay waxaa dagaalo lagu riiqmay ay dhex mareen maleeshiyaadka xuutiyiinta iyo ciidamada xukuumadda yemen iyadoo dhinaca kale ay jirto dagaallo ay qabaa'ilka hubaysan la galeen xuutiyiinta laakiin wixii ka dambeeyey labada kun laba iyo labaatankii waxaa dalka ka hirgalay xabad joojin aanan lagu dhawaaqin oo dhex maraysa xuutiyiinta iyo milatariga yemen waxaa gebi ahaanba joogsaday dagaaladii cuslaa ee furmaha dagaalka ku dhex marayay labadan ciidan sida muuqatana waxaa jirta wadaxaajoodyo hoose oo keenay in dhinacyadu uu mid waliba ku ekaado halka uu joogo maadaama mid waliba uu ogaaday inaanu midka kale maqoonin karin laakiin dagaal dhaqaale ayaa hadda ka dhex qarxay xukuumadda yemen ee xarunteedu tahay cadan iyo kooxda xuutiyiinta ah ee maamula sancaa dadka falanqeeya xaaladda yemen ayaana tilmaamay in tallaabadani ay halis gelinayso heshiiska xabad joojinta ah ee aan la shaacin ee labadii sano ee lasoo dhaafay ka dhexeeyey labada dhinac haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta rediyo alfurqaan waxaan markaan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada mareegtu waxay maanta daabacday warbixinno kala duwan balse waxaan ka soo qaadanaynaa dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay doonayso sii socoshada howsha xafiiska siyaasadda qaramada midoobay ee soomaaliya sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka kadib wadahadal dhex maray xokayaha arrimaha dibadda ee xukuumadda washington antonio blinkin iyo madaxweynaha xukuumadda ridada xasan sheekh maxamuud afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegay in blinkin iyo xasan sheekh maxamuud ay ka wada hadleen sii socoshada howlgalka qaramada midoobay wasiirka arrimaha dibadda ee kooxda xasan sheekh maxamuud ayaa bishii hore qoraal uu soo saaray waxa uu ku dalbaday in gebi ahaanba albaabada la isugu dhufto xafiiskaasi balse antonio guteres oo ah xogayaha guud ee ururka qaramada midoobay ayaa kaga jawaabay in uu soo magacaabo ergey cusub oo ah james swan aad baad u mahadsan tahay maahir intaadan ka bixin xubinta maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad saacadihii lasoo dhaafay waxaa hadalhayn baraha bulshada ka dhaliyey hadallo iska soo horjeeday oo ay kala sheegeen kooxda riddada soomaaliya iyo maamulka riddada ah ee koonfur galbeed xuseen macalin oo ah la taliyaha amniga madaxweynaha riddada ayaa sheegay in dhammaadka sanadkan ciidamada itoobiya ay waddanka isaga wada bixi doonaan tallaabadaasi waxaa ka soo horjeestay maamulka koonfur galbeed war qoraal ah oo uu soo saaray maamulka lafta gareen ayuu ku sheegay in ciidamada itoobiya ay sii joogi doonaan ciidamada itoobiya ee atmis waxay hayaan howl adag waxa aanan uga mahad celinaynaa ka qayb qaadashadooda howlgalka nabad ilaalinta wayna sii wadi doonaan inay sii joogaan oo ay doorkooda ka qaataan gobolka ayaa lagu yiri war ka soo baxay maamulka koonfur galbeed xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ahna caawa waa inaga intaa aan dib idinkugu celiyo walaalka faysal mahad iyo qeybaha inooga haray barnaamijka faafareebka wararka aad ayuu u mahadsan yahay maahir maxamed ayuu kaasii ahaa دينا شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفاقا waa hagaag dhegaystayaal qodobo kale ayaa soo socda balse markan waxaad ku soo dhowaataan xaaladihii ugu dambeeyey ee filistiin duqaymaha bahalnimo ee yahuudda ay ka wadaan khaza iyo sidoo kale howlgalka duufaanta al aksa ismaaciil salaad ayaa noo soo jeedinaya aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal mahad kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinteena aan uga hadalno xaaladda magaalada khaza iyo cudwaanka yahuudda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta reer khaza haddii aanu xubinteenna ku bilowno diyaaradaha yahuudda ayaa maanta waxa ay xasuuqyo dhowra ka geysteen qayba ka mid ah magaalada khaza halkaas oo ay duqeeyeen diyaaradaha yahuudda waaxda caafimaadka ee magaalada khaza waxay sheegtay in yahuuddu maanta keliya ay geysteen ilaa afar xasuuq kuwaas oo ay ku shahiideen dad gaaraya lixdan ruux oo filistiiniyiin ah halka ay ku dhaawacmeen laba boqol iyo labaatan ruux oo kale oo filistiiniyiin ah goobaha yahuuddu ay xasuuqyada ka geysteen waxaa ka mid ah mandiqada rafax iyo sidoo kale xaafadda lagu magacaabo xayi sabra oo ka tirsan magaalada khaza iyo deegaano kale oo dhaca waqooyiga magaalada khaza xasuuqa ugu daran yuhuuddu waxay galabta ka geysteen xaafadda lagu magacaabo xayi sabra ee ku taalla koonfurta magaalada khaza halkaasi oo ay ku shahiideen dad gaaraya in ka badan toban ruux tiro kalena ay ku dhaawacmeen waxaana warbaahintu ay soo bandhigayeen shuhadada iyo dhaawaca oo daadsan goobta yuhuuddu ay duqeeyeen oo ahayd goob dad fara badan oo filistiiniyiina ay ku sugnaayeen sidoo kale yuhuuddu waxay maanta duqaymo ka geysteen qayba ka mid a magaalada rafax ee dhacda koonfurta magaalada khaza warbaahintu waxay soo bandhigayeen muuqaalo ku aadan dadka shuhadada iyo dhaawaca oo laga soo saaraya burburka dhismayaasha yuhuuddu ay maanta duqeeyeen waa hagaag intaana ka bixin gumaadka yuhuudda bal aan eegno halkee ayay maraysaa tirada guud ee dadka shuhadada falistiiniyiinta ee ku shahiiday cudwaanka yuhuudda ee muddada siddeedda bilood socda waaxda caafimaadka ee magaalada khaza waxa ay sheegtay caawa in tirada guud ee shuhadada falistiiniyiinta ay marayso lix iyo soddon kun afar boqol sagaal iyo soddon ruux inay shahiideen dhaawacuna wuxuu marayaa labiyo siddeetan kun lix boqol toddobiyo labaatan ruux inay dhaawacmeen bal markaan aan eegno halkee ayay maraysaa qaswada duufaanta al aqsa ee ka dhanka ah yuhuudda dagaallo culus oo u dhexeeyey ciidanka yuhuudda iyo xoogaga muqaawamada reer falastiin ayaa maanta waxay ka dhaceen qayba ka mid ah mandiqada rafax ee dhacda koonfurta khaza yuhuuddu waxay qirteen dagaaladaasi in looga dila hal askari ciidankooda ka tirsan tiro kalena looga dhaawacay dhinaca kale xoogaga muqaawamada reer falastiin waxa ay sheegeen inay maanta gubeen laba gaari oo nooca loo yaqaano katarabiilada ciidamadu ay isticmaalaan kaasi oo ay ku gubeen xaafadda loo yaqaano salaaxudiin ee ku taalla bariga magaalada rafax ee khaza sidoo kale muqaawamadu waxay sheegeen inay maanta gubeen gaari nooca taangiga meerkaafaha loo yaqaano oo ay ku dhufteen qadiifadda loo yaqaano alyaasiin boqol iyo shan xilli uu ku sugnaa xaafadda xayi sabra ee ka tirsan magaalada khaza xoogaga waxaiska caabinta reer falastiin waxay sidoo kale sheegeen inay maanta weerar sawaariikh ah ay ku qaadeen taliska ciidanka yuhuuddu ay ku leeyihiin mandiqada loo yaqaana natsaariim ee khaza ka tirsan muqaawamadu waxay sheegeen inay halkaa ku garaaceen sawaariikhda ay ugu magacdireen rujuum iyagoona sheegay in khasaaro xoogan uu gaaray ciidankii yuhuudda ee halkaa ku sugnaa xubintii aan uga hadlayna xaaladda magaalada khazana caawa waa naga intaa aad ayuu u mahadsan yahay ismaaciil salaad ayuu kaasi ahaa الأسماع سحرا راهنا يسكب لحم النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
markanna wilaayada islaamiga ah ee gado dowlad diini ah oo loogu magacdaray al-shahiid biidnillaah sheekh maxamed dulyadayn ayaa loo qabtay macallimiinta iskuullada nidaamiga iyo madaariista ka dhiga degmada ceelcadde ee wilaayada gado dowladan oo muddo laba maalin ah u socotay macallimiinta waxaa barbar socotay kulamo looga hadlayay horumarinta waxbarashada jiilka soo koraya xafladdii lagu soo xirayo dowlada oo martisharaf kala duwan kelimaad ay ka jeediyeen ayaan ugu horeen waxaan idiin soo gudbin doonaa naqiib ibraahim maxamed gudoomiyaha golaha nuqabada wilaayada gado bismillaah alxamdulilaah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah qaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun alxamdu lilaah allah subxaana wa tacaala baan mahad u celinaynaa nicmada uuna siiyey oo farada badan oo haddii la damca in la tiriyo kow iyo laba ladha aan lasoo koobi karin baan mahad uga celinaynaa allah subxaana wa tacaala cabsigiisana waa isu dardaarmaynaa sidii culimmadii horeba maaragtay ay noogu tawjiihiyeen kelimada koowaad waa baraarujin aan leeyahay ilaahi subxaana wa tacaala khayr ha idin siiya ummadda yaryarka oo jiilka oo soo kacaya ood gacanta ku haysaan mucalimiinay ilaahi subxaana wa tacaala ha idiin fuudeeyo kuwii dalka anfaco dadkan anfaca ilaahi subxaana wa tacaala ha ka dhigo dadaalka aad haysaan oo ilaahi subxaana wa tacaala ummaddiisa aad maaragtay mas-uulkayn kaga dhigay oo maktabkii maaragtay waxbarashada oo ad gacanta ugu haysaanna ilaahi subxaana wa tacaala ha idinku hanuuniyo waddada ugu khayr badanna ilaahi subxaana wa tacaala ha idin mariyo dadka dad muslimiin hadday yihiin waxaa muhiima inay dhinac walbaba ka dhisan yihiin xagga maaragtay jiilka yaraa jiilka dhexe jiilka waayeelkaah culimmadoodii caamadoodii dumarkoodii dadku hadday israacaan oo ujoodkooda iyo hadafkooda diineed iyo dhaqanka islaamka oo asalkaa ay fahmaan ummaddaasi way hagaagtay laakiin intii xoogaa dadka ay wax ka khaldan yihiin oo jiilba uu dhinac u shaqaynhayo waxaa weeye waa dhibaato unbaa weli taagan cudurkiina weli maha insha allahu raxmaan marka waxaan leenahay dadka aad gacanta ku haysaan dad sunno fiican looga dayda ilaahi subxaana wa tacaala ha ka dhigo xag akhlaaqiyan labis aqoon waxbarasho dhinac walbaba ilaahi subxaana wa tacaala dhinacaas maarata waxaan leenahay ha idiin fuudeeyo jiilka aad gacanta ku haysaan haddii uu maaragtay bedelmo qaryada iyo deegaanka aad maaragtay ardadeeda iyo carruurteed gacanta ku haysaan wax badan baa iska bedeli doona marka ammaanadaas aad hadda aadka beri maarata cashirada ku qaadanayseen fahamkeediina maarata hore in aad u haysateen waxaan leenahay guta waajibkaas diiniga oo idin saaran ammaanadaas aad u ballanqaadeen ilaahi subxaana wa tacaala maartay oga baqa intaas waa maartay tawjihaad inta labaadna waa duco ilaahi subxaana wa tacaala ha idiin fududeeyo ilaahina waxaa weeye xilkaas iyo mas-uuliyaddaas ha idinku ceeb asturo jiil fiicanna allah subxaana wa tacaala idinka ka keeno jazaakum allahu alkhayr wabillahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waa tahay markana waxaad dhegaysan doontaan qaar ka mid a macallimiintii dowrada loo soo xiray oo ka hadlay waxyaabaha dowrada lagu qaatay iyo waxa ay xambaarsan yihiin بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan isu daarmaynaa alla subxaana wa tacaala cabsidiisa yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allaha xaqa tuqaatih walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun intaas kadib insha allahu tacaala dowladu waxay noo socotay maalmo allah subxaana wa tacaala baana ku mahadsan si wanaagsan bay noogu bilaabatay allah subxaana wa tacaala awalan u mahad celinaynaa aakhirna taan u mahad celinaynaa insha allahu tacaala dowlada waxaan ku qaadanay culum kala duwan oo faa'iido badan sidoo kale insha allahu tacaala waxaan u mahad celinaynaa macallimiintii juhdiga bixisay iyo dadaalka oo cashiradaasi muddada socday insha allahu tacaala sida wanaagsan noogu soo gudbiyey waan u mahad celinaynaa insha allah dowlada magaceedana waa sheekhi weynaa shahiiday allah ka aqbal الله سبحانه وتعالى شيخ محمد اليدين شعار كيدنا والتأديب قبل التعليم شعار كنا وكاس إن شاء الله تعالى إلهنا وحان كرجينا سبحانه وتعالى مجتمع مسلمين تدمانتود إنو قرنسية وحويان بدبالين تجيل كودا سو كرايو محايا لي جيل كو ومستقبل كبداما يوي مركا قف كستا مسلم إن شاء الله تعالى وحان كودي رجلينينا إني بدباليان ومدينا يرتا أو سو كريسو جهدنا يكون بحيان إن شاء الله وحان كلها سيجارة ومهد علينا إن شاء الله تعالى مكتب التربية والتعليم وأثر النصر تقرية إن شاء الله تعالى إن دورة qaadano waan u mahad celinaa insha allahu tacaala waxaan kaloo insha allahu tacaala u mahad celinaa dhammaan mas-uuliyiinta kasoo qayb gashay ee xiritaanka dowlada waana ku mahadsanyihin insha allahu tacaala asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا إلهي بام هذا سكاله سبحانه وتعالى سوكا كان أيضا قلب جماعتها مجلس كان خير كبدن ختم كدورة أدوان أكسنية لوضع مع سعود دورة معلمين تبحسين خير الله سيو معامل كسوء agaasimeyna allah barakeeyo guud ahaan walaayada iyo heer degmo iyo heer oo kasoo qayb qaatanayana allah jaseeye khayr ku jaseeye xaqiiqatan markaad fiiriso se culammada iyo maktabka usoo xusheen mawaaddii macallimiinta yani lagu tawjiihinayay ayagana inay usoo gudbiyaan jiilka dambe ilaa toddoba maado oo markaad fiiriso mid walba ciwaankeeda is leedahay midaanbaa keligeed ku filnayd ayay meesha lagu qaatay maadada koobaad la qaatay almucallim wa kayfiyatu adaa'ihi lilcilmi mucallimka iyo qaabka uu gudanayo risaalada ama cilmiga uu dadka baraayo kitaab dhan oo aad u qiimo badan buu ahaa lagu qaatay intii dowlada socotay kitaabka labaad ama mawduuca labaad ee dowlada ay tanaawushay ama la qaatay waxaa ka mid ahaa fannu tacaamul maca annaas maadaama waxa wax la baraayo la raacaya ay dad yihiin oon geel meesha lagu raacayn maadadaasna waxay ka hadlaysay qaabka loola tacaamulo dadka wax la baraayo iyo dadka ay ka imaanayaan iyo dadkay ku dhex nool yihiin oo kale iyo hataa macalimiinta dhexdoodii hadday maamul yihiin hadday macalimiin yihiin hadday arday yihiin hadday bulshadii la nool yihiin qaabkii tacaamulka iyo laiskula waxbaran lahaa ama laiskula noolaan lahaa bay idan aad u qaadato mawduc weyn buna mawduca saddexaad oo dowladda ay tanaawashay waxaa ka mid ahaa idaaratul waqti waqtiga saa ognahayba madaarista iyo wax walba xayaatadoo dhan de waqti kama soo harto waqtiga unbaa noloshoo dhan waqtigaada iyo idaaradaada ee saacaadkaas labaatan iyo arbac ishrin saaca ayaa lagu dhex shaqaynaya qaabka marka macalimiinta ay waqtigooda u idaarayn lahaayeen qaabkaas oo waqtiga ku saabsan waqtiga la gelayo waqtiga la xiraayo fitrada fitrooyinka waxaa iyadana aad u tanaawashay mawduc muhiim jiddan ah oo asana idaaratul waqti lagu qaatay waxyaalaha la kaloo la qaatay maado kaloo caqiyada ku saabsanayd mas'alatul asmaa'i wal axkaam maadaama dadku muslimiin yihiin masaladaas oo ku saabsan asmaada iyo axkaamta ka dhalanayso asmaada loo jeedana asmaau diinta maalan haddii lagu yihahdo mumin xugun baa ka rartimay haddii lagu yihahdo kaafir xugun baa ka rartimay haddii la yihahdo mataqaana faasiq haddii la yihahdo mujrim ereyadaas iyo axkaamta ka laazimayso oo markaad muslim lagu yihahdo xugun baad qaadanaysa dhiigaadii xoolahaadii inay xaaraan yihiin marka lagu yihahdo gaal xarbi oo kale haddana wax ka rartimay oo kalena sharcadu ku banaysay mawduuc aad u weyn mawduuca saddexaad oo ay tanaawashay waxaa ka mid ah oo kale kitaab laga soo aruuriyey culamada khayrlaha siiya mulakhas fi lqaswi alfikri atacliimi oo kale dadku si faran badan baa loogu soo duulay duulaanka qoriga besa ma ahan waxaa ka daran duulaanka maskaxiyanta lagu soo duulay ama xagga manhajta ama xagga mataqaanaa caqli ahaan fikir ahaan ummadda loo qabso bal ummadda in la ogaado waxaan qaswatu fikri wax fara badan oo xun baa sida lagu aqrin lagu aqrin kale waxaad moodsaa inay fiican yihiin bal in lagu baraarugo yacni asaaliibta iyo wasaa'isha ay u isticmaalaan hay-adkaas mataqaana tansiiriga ama waxay tabshira ku magacaabaan ama isticmaariga waxaas baa iyadna aad looga hadlay oo qaybta weliba cilmiga qaabilsan iyo siday macalimiinta iyo culummada uga digtoonaan lahaayeen dadkan uga tawjiin lahaayeen mawduucaasna qaswatu fikra looga hadlay mawduuca lixaad oo aad looga hadlay asna wuxuu ahaa yacni daardaaran ah utruk atharan qabla raxilo inaad wax ka tagto somali waxay dhihi jirtoo kale waari maysa warha kaaro kale yacni xayaatadan waa maalmo waa yaa intaad nooshahay inaad wax ka kolba waa la raranaya meeshan geedi baan ku nahay kulligan waxaan nahay musaafiriin baan nahay oo safar baan nahay oo in la sahay qaad wax khayra ka haran qofka hadduu dhinto wixii aad ka tagtay unbaa la hataya weliba ku daba socon haddaad khayr ka tagto khayrkii waa lasii kala dhaxlay waa sii soconay in marka tawjiihaadka dhalinyarada la siinayo tacliimta la barayo cilmigii oo nebiga calayhi salatu salaam lahaa idaa maata imraadin inqadaca minhu ilaa bithalaath waxaa ka mid ah cilmu naaficun yuntafacu bihi tii ayadan aad ka tagtid maadaamaad macallin tahay maadaamaad yani aad tahay mudaris ama murabbi tahay inaad ka tagto wax macno leh intaana raaran oo ummadda jilka ugu tagto gaarsiy risaale khaalidaad midda lagu soo gabagabay ugu dambaysa oo kale toddobaad ammaanado kale mawduuc muhiim jiddan ah oo waxaan lahayo o dhan haddaad haddaad waalid tahay haddaad mataqaanaa maktab tacliim tarbiya haddaad macallim tahay ilaa midka hoos midka hooseeyo waxa lagu dhibo o dhan waa un ammaano ammaanadaad bir ka maalin waa la iskula xisaabtami ilahay hortiisa lagu xisaabtami bulshada hortaana waa lagu xisaabtami si ammaanadaas loo gudan lahaa ayadoo ilaahay loo kaalmaysanayo subxana wa tacala ikhlaas iyo niyad wanaagsan la raacayo mawduucaas ayaa lagu soo khatimay yacni si dowladda loo sheegay magaceedana sheekh maxamed alduliyeen oo nin khayr badan ahaa macallin hore u ahaan jiray oo reer gaaris ah mar labaad waxaan u mahad celinayna culammadii ka qayb qaadatay iyo mataqaana xafiiskii soo taqaana soo agaasimay annagana ilaahay subxana wa tacala waxaan ka baranay aan ugu anfaco misaajidka xasanaadkana allah noogu daro asalaamu allahi calaykum waraxmatullahi markanna codka aad maqli doontaan waa waaliga wilaayada islaamiga ah ee gado sheekh luqmaan abu anas alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala aldaalimiin waashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluh yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun waani awalan ilahay waa mahad iskale subxaanahu wa tacaala ilaahigii noo suurogeliyey kulanka kan ee maanta ay isura fadhiyaan culammadii qaryadatan culammada ka ahaa macallimiinta ka ahaa maamulayaasha ka ahaa iyo waxaa weeyaan maktab atarba wa tacliim oo soo abaabuliyey xafladda maanta aan u fadhinno waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran waan ku farxsannahay culammada horta naba fadhiso awalan nafteyda iyo nafteena waxaan wadadama ilaahi subxaana wa tacaala cabsidiiso waxaa meesha fadhiyay waa culummo macallimiin ah maamulayaal ah ummaddii horseed u ah waxayna daliil u tahay waxaan maanta wadno oo annaga maanta camalka jihaadkeen odayaal idinku nahay iyo adinkiio culummo ah inay wax naga dhexeeyaan waxa naga dhexeeyana ay tahay kitaabka allah subxaanahu wa tacaala sidii ummadda lagu gaarsiin lahaa camalka aan wadno awalan inuu ikhlaas naga noqdo camal aan ikhlaas ahayn ilaahi subxaana wa tacaala aqbali maayo leanna wax baan wadnaa ummadaan rabnaa in wax gaarsiino waxaana la ka qaadanaya waa risaalo waa ammaano waxa weeye in nala ka helo waxaa la yidhaahdo ikhlaas camalkeena ilaahay subxaana wa tacaala inaan u barax tirno ilahay dartii aan ka yeelna subxaana wa tacaala qodobka labaad ee culammada u daarmaya waxay tahay ashacuur bilmas-uuliya ummad baa noola dhibi sooma macallimiin baan nahay maamulyaalaanna madarasooyinaan joognaa iskuulaad baa la joogaa wax baa la maamuli caruur baa noola dhiibtay mas-uuliyaddaas marka waa in la dareemo culayska ay leedahay maxaa yeelay ninka macallinka ah yacni siduu u noqdo ardaygiisana noqdaa macallinka hadduu yahay macallin toosan shucuurtiisa mas-uuliyadda dareemaya wanaagga ay leedahay ta'hiiray yeelanaysaa waxaanu leenahay marka waa inaan mas-uuliyadda dareenno qodobka saddexaad ee aan dadaarmayn ikhwaane waxay tahay xusnulkhuluq dabeecad wanaagsan inaan waxaa weeyaan la nimaadno ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu ku ammaanay nabigeenna maxamed calayhi salaatu wasalaam wa innaka lacalaa hee khuluqin cadiim saas awgeed marka waa inaan dabeecaddeenno aanu dabeecaddii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam aan raadino siiradaan ka helaynaa kitaabka qur-aankaan ka helaynaa waxaa weeyaan inaan halkaas ayada wax ka raadino waan dadaarmaynaa qodobka afraad waan dadaarmayna ikhwaani waxay tahay al-ihtimaam bitacliim asharciya inaan waxaa weeyaan culayska isugu goyno tacliimta sharciga waad wadaan macnaha tacliimta laakiin waa tii sharciga ahayd ihtimaam ayna siino maxaa yeelay ummaddu waxay ku ammaanaato oy sharaf ku yeelato waa cilmiga sharciga ah asagaasaa sharaf ah qur-aanka ilaahi subxaana wa tacaala akhrintiisa waad aragtay markaad akhrinayso qur-aanka ama axad kale waxaa weeyaan oo akrinayo yacni shucuur iyo dareen aa ku gelayso saas maaha qur-aankaas marka waxaa weeyaan iyo wixii raaco hadday tahay xadiis hadday tahay siiro culumta anwaacdeeda kala duwan waa inaan xooga saarno inta kale way iska imaanaysaa ikhwaanay haddii intaa nala ka helo maadaama aan waxa maamulayna ay yihiin dad bili aadan ah oo noola dhiibay oo noola ku aaminay oo nahay maamuliyaal iyo macalimiin aan isugu jurnay waa inaan ka fikirno waxa ugu horreeya oo ah lebiskooda kooda xijaabka ah anwaacdooda kala duwan in la hagaajiyo saas awgeed marka waxaan culammadu dadaarmaynaa in waxaa weeyaan dadkaas noola ku aaminay oo ardada ah oo waxaa weeyaan maanta gacanta aan ku hayno waxa koowaad oon ka fikirayn inay noqoto dharkooda ay wataan hadday tahay xijaabkii iyo hadday tahay sarwaal inta waa dadaarmaynaa waxaa kaloo dadaarmaynaa ikhwaani maanta waxaa weeyaan loolanbaa jiro loolanka maanta jiro waxa loo loolamayo waa jiilka maanta aad gacanta ku haysaan dad waxay doonayaan inay gaalaysiiyaan oo waxaa weeyaan ay ku shugaa ay ku shubaan waxaa loo yaqaana dimuqraadiyad iyo diin la-aan dadna waxay doonayaan inay qaataan waxaad maanta siinaysaan oo ah inay ilmaha ilaahi subxaana wa tacaala diintiisa aan ku tababarno ay dhahaan quluu laa ilaaha ila allah tuflixuu in arrinkaas waxaa weyan laba laabtaan bay maanta waxaa weye adinka aad halgamaysaan laakiin dagaal kale ayaa dhinaca kale ka furno oo ah hadhihino loolankaas waa badan yahay diin la-aanta waa badan tahay inay marka hadafkeenna koowaad ou noqdo jiilka maanta aan hayna saan ku badbaadi laheen waadna aragteenoo ikhwaani waxaad arkaysaan weliba meelaha waxaa weeyaan maanta maamulada islaamiga aysan ka jirin ilmo hooyo iyo aabbaay dhaleen madaarisa ka baxay iskuulaad dhigtay diinta ilaahay la baray maca daalika haddana maanta isdabagediyey sababta maxay tahay yacni dhaqankiia ka hallaabay maantana waxaad arkaysaa meelo badan ilaahay subxaana wa tacaala dadka diintiisa markay qaateen way ciisoobeen culammada marka waxaanu dadaarmaynaa jiilka maanta waxaa weeya nala ku aaminay oo aan gacanta ku hayno inay noqdaan jiil naga dhaxlo ammaanadii shalay aan qaadnay culummaad tihiin culummada waxay qaadeen dhaxal bay soo qaadeen maanta wixii risaale ahayd wadeen oo waxaa weeya nabi maxamed laga dhaxlay calayhi salaatu wasalaam maanta dushiina ay saaran tahay culummaad tihiin ilaahay baa idiin nasiibay maanta inaad ummaddii macallimiin u noqotaan raggiinaan oo kale dad ma wada helaan maanta marka waxaa weeyaan taariikhda way qormaysaa waxaanu leenahay jiilka kan ee maanta ilaahay subxaana wa tacaala adinka gacanta idiin geliyey waa in laga helo dariiqii loogu talagalay ee ahaa sunnadii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo kitaabka qur-aanka dhaqankooda in laga helo waan dadaarmayna insha allahu tacaala mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay jazaakum allahu khayran dee xafladda ammaan waxaa ugu filan sheikha loogu magac daray sheikh dulyadeyn ilaahay subxaana wa tacaala shahadiisa ha ka aqbalo culammadii intaas waxaa weeyaan safraysan waxaan idin leenahay ilahi subxaana wa tacaala miisaankeena xasanaadka idiin saaro intii aad fadhiseen aad cilmiga qaadanayseen culammadii waxaa weeyaan juhdiga bixiseen ilahi subxaana wa tacaala ha barakeeyo dadkii kale waxaa weeyaan kasoo qayb galeen waxaan loo leenahay jazaakum allahu khayran aan idin leenahay insha allahu tacaala dowladeena inoo soo socotay muddada hadda aanu sheegnay maanta intaas ay noogu xirmaysaa ilahi subxaana wa tacaala waxaan weydiisaynaynaa waxa aan wadna inuu ilaahay ikhlaas nooga dhigay subxaana insha allahu tacaala intaasaan kusoo xirinaynaa asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا waa hagaag dhegaystayaal guud ahaana caawa intaas ayaana ku soo gebagabaynaynaa faafreebka wararka waad ku mahadsan tihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo ballana inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu